gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa dhagax dhigay waddo laami ah oo laga dhisayo degmada daarusalaam ee magaalada muqdisho duqa muqdisho ayaa bogaadiyey iskaashiga ka dhexeeya bulshada ganacsatada iyo maamulka degmada ee lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka wadooyinka isagoona markaasi xusay in barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal doolar looga gol leeyahay in bulshada ay iyagu markaasi isku tashtaan islamarkaana ay ka qayb noqdaan horumarka dalka munaasabada dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada daarusalaam maxamed cabdiraxmaan maxamuud madax ka socotay salaam bangi oo iyagu gacan ka geysanaya dhismaha wadadan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada daarusalaam duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bulshada muqdisho looga baahan yahay in sidan oo kale isku tashi ay ku dhistaan goobaha markaasi danta guuda degmadan runtii waa degmo tusaale ah tusaalena u noqon karto horumarka magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ay samaynayso meelaha daafaha degmooyinka ka sameysmo oo sidaan oo kale loo soo dalxiis tago adduunka markaa tagto waddada la maraayo waxaa waaye waxaa la sameeyaa kontarool oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo gelayso lacag looga qaado lacagtaasina dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa halkan ka bilaabanayso waddo laba kilomitir ah oo gaari doonto ilaa iyo horay iyo xuduudda balcad kusii soco doonto dhanka kale ilaa iyo laamigii ka soo leexanaya jidkii warshadaha runtii berigii la dhisaayey waxaad moodaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saana wax noqonayan leesma lahayn waa la yareeyey hal hal raaweyey eheeday ballacooduna aada uu yar yahay laakiin hadda tan waa laba ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doontaa insha allahu laba seed oo labaatan mitir ah ballaca weliba waxaan jeclaa in labaatan inta laga sii badiyo soddon la gaarsiiyo marshabiyodigana uu sii dheer yahay say u noqoto wadahaawey ah oo tusaale u noqoto wadooyinka kale magaalada muqdisho dalkayna waa dhisaynaa waana daaficanaynaa waa mahadsantihiin marka waddadan labada kilomitir ah insha allahu maanta dhagaxi waa dhigan yahay halkaasayna sii aadi doontaa halkaa uma naqon doonto horey u sii socotaa insha allahu waana waxaana rajaynaynaa insha allahu degmooyinka kale inay ku daysadaan oo qolo walbaba dadaalkaas ay samayso horena loo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu odayaasha iyo akhyaarta iyo dadka deegaankan degan oo degmadan deganna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiinna iyo qurxintiina magaaladiina aad quruxsanaysiin waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa sidaan la wada soconaba dadkayna waxa waaye mar kastaba waxay caadaystaan inta badan inay naf iyo nolol ka raadiyaan inay waddada ku soo tillaabsadaan maray marshabiyadiga soo galaan maray laamiga soo galaan waddadan waxaan rabnaa laamigeeda iyo marshabiyadigeedaba inuu bannaanaado loo banneeyaan rabnaa cid kastana kilomitirka ama labada mitirba ka soo galashay inay dib uga degtaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo si waddo qurxon ay noogu noqoto haddii gurigaaga wuxuu qurxanaanaya marka waddadaada qurxanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu